بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الخشية khashiyadii iyo cabsidii daliilkeed qowluhu ilaahay qowlkiis waaye tacaalaa sareeye falaa takshawhum gaalada ha ka cabsinine ha ka baqin wakshawnii anigu iga baqa wa daliilu linaamati inaamadii daliilkeed qowluhu ilaahay hadalkiis waaye tacaalaa sareeye wa aniibuu u noqda ilaa rabbikum rabbigiini xaggiisa wa aslimuu hoggaansama oo islaama lahu allah u islaama u hoggaansama waay wa daliilu listicaanati kaalmo dalabkii daliilkiisii qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaala sareeye iyaaka allow adiga oo keli a ayaan nacbudu caabudaynaa wa iyaaka allow adiga oo keli a ayaan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa wa fi lxadiidi xadiid dhexdiis ayaa ku sugnaaday ida stacanta haddii aad kaalmo dalbayso fastacin billaah allah kaalma weydiiso oo ka dal ka dalbo waay wa daliilu listicaadati migangalka daliilkiisii ama migangal dalabkii daliilkiisi qowluu ilahay dalkiisii waaye tacaalaa sareeye qul dheh nebi moxamedow acuudu aniga waxaan megangalayaa birabbi lfalaqi subaxii rabbigiisii qul dheh nebi moxamedow acuudu aniga waxaan megangalayaa birabbi nnaasi dadkii rabbigoodii ayaan megangalayaa dheh wa daliilu istigaafati gargaar dalabkii daliilkiisna qowluhu ilaahay dalkiisii waaye tacaalaa sareeye id waqtigii xusuusta tastakiisuuna idinka gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiini oo fastajaaba ajiibay lakum idinku a ayib musanifku raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay wadaliil lkhashyati qowluhu tacaala falaa takshawhum wakshawnii wuxuu ku socdaa adiladii anwaac alcibaadati asaga soo tusaaleeyey mid kasta daliilkiisa isagoo sheegaya u ku dhex jiray musanifka raxmatullahi caleyhi ama ayah aan joognay oo ku dhex jirnay gaar ahaan markii waxaan soo noogu dambeysay daliilu alraqbati waalrahbati waalkhushuuc oo inuu yahay qowluhu tacaala inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana raqaban warahaban wa kanuu lana khaashiciin kadib wuxuu leeyahay wadaliilu lkhashya cabsida daliilkeed waay khashyada waa cabsa alkhashyatu bimacna alkhawf waay waalkhashyatu bimacnaa alkhawf laakin alkhashyatu akhasu min alkhawf alkhashyatu khashyada bimacna alkhawf way khawf macnaheeda leedahay waa isku macno laakin alkhashyatu akhasu min alkhawfi waxay ka khaasisan tahay khawfka khawfku waa caam khashyadana waa khaas sidaa daraaddeed dadka oo dhan ilaahay kuma sifayninee kuma sheegin wuxuu ku sheegay dad gaar ahaaneed culammada ah ilahay wuxuu leeyay innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau ilaahay waxaa ka cabsanayaa addoomihiisa gooda culimmada ka cabsanayso culimmada waxay leeyihiin cilmi gaara aqoona ilaahay u leeyihiin waxaa lagu sifeeyey khashya idan khashyid waa khaas khoofkan waa caam waxayna la macno tahay khoofkii laakiin adaa khaasisan wa daliilu khashyati khashyidii daliilkeeda qowluhu ilaahay hadalkiis waayo oo inay khashyadii cibaado tahay waxaa u daliil ah ilahay hadalkiisiiyo tacaala sareeye uu dhahay falaa takshaw ha ka baqine hom gaalada waayo wakshawnii aniga iga baqa waxaa la mid ah ayadaani qowluhu tacaala falaa takshaw nnaasa wakshawnii war dadka haka baqine aniga iga baqa ayaa la mid ah aayaddaas aayaddana lama tahay idan alkhashyatu waa cibaado aayaddana u daliil ah oo se u tusinaysaa aayaddan inay tahay khashyada cibaado waxay u tusinaysaa ilaahay waa amray in asaga keligiisii laga baqo cibaadadan waa waxaa lagu garanaya inuu amro samaynteedi oo wuxuu dhahay wakshawnii aniga iga baqa mid labaad lagu garanaya inu ay tahay way ku jirtaa oo allah keyrkiisii in khashyada la siiyo waa diiday haddii diiday cid kale in laga baqan waxaa laga fahmay inay cibaado tahay cid kale in la siiyo waa u diiday wuxuu dhahay falaa takshawhum idan waa ku caddahay siday cibaado u tahay aayaddaani masladaas way wadaliilu linaama inaamada daliilkeed qawluhu tacaala buu dhahay alinaama waa noqosho alinaamatu waa noqosho laabasho ilaahay xaggiisii loo noqonayo altawbatu walinaamatu waa isku dhow yihiin laakiin alinaamatu ayaa aclaa min atawba walinaamatu aclaa min atawbati tawbada hee way ka saraysaa idan alinaamatu altawbatu maca ziyaado waaye alinaamatu waa altawbatu maca aziyaada tawba oo ziyaado la socoto waaye idan wahiya aclaa min atawba waa ka saraysaa way ka saraysaa tawbada way ka saraysaa maxaa yeelay toobada waxaa la yidhahdaa toobo saddex shay tii laga hela la yihahdaa soo ma inta badan sida la yaqaano tooba waxaa la yidhahdaa saddex shay tii laga helay ayaa toobo la yidhaahdaa kow aliqlaacu can idambi labo wannadam calaa maa faata saddex walcasmu calaa an laa yacuuda ilayhi saddexdaas kii laga helay maxaa la yihahdaa atawba waay tawba saddexdaas shuruud ay leedahay afara leedahay marna marna saddexa leedahay si allah keligiisii loo tawba keenaya maxay leedahay saddex shardi soo maa kow waxaana waaye aliqlaacu in laga go-o laga baxo can idambi waaye dembigii la sameynaya in laga baxo oo laga go-o go-itaan waaye iqlaac in laga siibmo oo laga go-o oo can idambi wannadam in laga qoomamoodo oo laga shilaayo calaa maa fata wixii tagay aada samaysay oo macaasi aada samaysay inaad ka qoomamootid war waxa maxaa u samaysay ka xumaatid waayo wannadamu in laga xumaado laga qoomamo calaa maa fata wixii tagay walfazacu me walcasmu dheh walcasmu go-aan in la qaato calaa anlaa yacuuda ilayhi walcasmu go-aan waayo maxaa laga go-aansanayaa calaa anlaa yacuuda ilayhi wixii dembigii la sameeyey in mar labaad loo aan loo laabanin la go-aansado macasiyaa samaysay inaad adiga aan ku laabanayn inaad go-aansatida la rabaa shaki shaki ma aha walcasmu calaa anlaa yacuuda ilayh qofkii sameeyey macasidaasi ama dembigaasi inuu go-aansato mar dambe inuusan u laabanin saddexaastii laga helay maa la hahdaa tawba inaabadana intaase way la qabtaa intaas dhammaan way la qabtaa laakiin inaabada waxay leedahay walinaabatu he tadullu calaa dalika wa tadullu cala aliqbaali cala allahi bilcibaadaat altawbatu tadullu walinaabatu tadullu calaa dalik intaas tawbada leedahay way leedahay kow wa tadullu cala aliqbaali cala allahi bilcibaadaat waxay tusinaysaa kale watadullu waxay tusinaysaa cala aliqbaali qaabilid cala allahi la qaabilo bilcibaadaati loo qaabilo maxaa la wadaa saas inaabada dembigii tawbada dembigii la sameeyey in laga soo laabto waay inaabadana in camal dheeri ah ziyaado ah aada la timaado ilaahay aada cibaadadiisii ku sii dadaasho ayaa la yihahdaa inaaba waay idan tawbada ee dembigii laga bax waayo inaabadana cibaadada e in la badiyo way dembi kadib dembigaad ka toobadkeenay ka toobadkeentay kadib inaad cibaadada badiyisid aa la yihahdaa aad qaabashid ilaahay aliqbaalu tadulu cala aliqbaali cala allaahi bilcibaadaat idan waa ayadaas sarayso ayada ayaa ayaa sarayso inaabadana labay uqaybsantaa kama qaala ibnu qayim raxmat ullahi caleyh inaabada waxay uqaybsantaa labo alinaabatu inaabataani buu leh ibnu qayim raxmat ullahi aleyh alinaabatu inaabataani inaabatun lirububiyatihi wa hiya inaabatun lilmakhluqi kulli inaabatu lmakhluuqaati kulliha inaabatun lirububiyatihi wa hiya inaabatu lmakhluuqaati kulliha labo inaabatun liuluuhiyatihi wa hiya inaabatu awliyaa'ihi ayuu dhahay labadaas oo qaybsantaa imasaa u qaybsantahay baa inaabada labo alinaabatu inaabataani laba inaaba wad laabashada laba laabasho waaye haya kow inaabatun laabashado lirububiyatihi ay u laabantaa ilaahay rabbanimadiisay u laabantaa wahiya taas tee waay inaabatu lmakhluuqaati kulliha makhluuqaadka oo dhan ilaahay inay u laabanayaan waay kulligood ilahay waa u laabanayaan waa inaaba rububiya waay inaabatu wa hiya inaabatu lmakhluuqaati kulliha midda labaadna inaabatun noqoshada oo liuluhiyatihi waay ilaahay ilaahanimadiisi xaggiisi loo laabto waay uluhiyatii cibaadada waay wahiya taas maxaa waay inaabatu awliyaa'ihi ilaahay awliyadiisi laabashadoodii waaye mu'miniinta waay ee khaas ku ah idan labadaasi hee ayay uqaybsantaa tan tee waay laakiin marka tii labaad waaye inaabatun liuluhiyatihi wahiya hee inaabatu awliyaa'ihi madda cibaadada waa taas madda kale dadka dhan way ku qasban yihiin inay u laabtaan wadaliilu linaabati inaabada daliilkeed qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaala sareeye waaniibuu u laabta ilaa rabbikum rabbigiini xaggiisii u laabta nimiyahow wa aslimuu u hoggaansama oo u islaama lahu lilaahi alla u islaama u hoggaansama islaamka laba u qaybsamaa islaam sharci ah islaam kowni ah waay islaam sharci ah iyo islaam kowni ah waay waayahay islaamka sharciga maa laga wadaa kan marka kii kowniga waaye kan sharciga laga wadaa hadda meeshaani islaam sharciga laga wadaa kan meeshaani laleeyahay islaam sharci waay islaamka sharcigana waa noo imaan doonaa tacriifkiisii marka kownigana markaas ayaa isku daraynaa insha allahu tacaala isagaa noo imaan doonaa hadda ogow inuu qaybsamay labo islaam kowniga iyo islaam sharciga kan keeway marka sharciga waay waayahay haddaba ayadan waxay daliil u tahay umusanifka u keenay inay tahay inaabada cibaado xaggee kaga jirtaa amar way waa nibo waa amar waa ku cadday sooma ayib wadaliilu alisticaanati kaalma dalabka daliilkiisiina qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaala sareeye waay alisticaana waxaa waaye waa dalabul cawni waay alisticaanatu waa dalabul cawni kaalma raadiin waay dalab aلsiinu wataau lialab ay la yihahdaa aلsiinu wataau lialabi siin iyo ta waxay tusinayaan dalab sada badan haaliban asiinu wataau ee lialabi haaliba maxaad ku fasiraysaa marka dalab waaye kaalma raadiin aad dhahaysaa kaalma raadiin ayaad dhahaysaa isticaanada way qaybsantaa waxay u qaybsantaa saddex waxay u qaybsantaa saddex qeybood alisticaanatu biاllaah alisticaanatu bilmakhluuq alisticaanatu bilacmaali الsaalixaat saddexdaasi qeybood way isticaanada way qaybsantaa oo saddex ay u qaybsantaa alisticaanatu biاllaah ilaahay in la kaalmaydiisto waa midda cibaadada ah meeshan lagu sheegaayo waaye alisticaanatu bilmakhluuq makhluuq in la weydiisto oo la kaalmo weydiisto tafsiilaa ku jira shuruud ay leedahay shuruudeeda tan iyo labada ka dambe waa isku dhow yihiin shuruudoodii oo hal mar ay sheegaynaa saddex shardi leeyihiin hal mar aan isku dara doonaa insha allah dib a dhigaynaa hadda laakiin tiradooda ogow bes alisticaanatu bilmakhluuq saddex alisticaanatu bilacmaal asaalixaat acmaashu saalixaadka wanaagsan in la kaalmaysto ayadana waa mashruuc waay midda hore waa cibaada midda dambena waa mashruuc madda dhexena tafsiila ku jira insha allah shuruud markii la helo waa bannaan tahay shuruud markii laga waayana ma banaana shirki noqonaysaa gidaala nooga imaan doontaa shuruudeeda dib a dhigana insha allah fiiri marka wadaliilu listicaanati kaalmo dalabka daliilkiisiina qowluhu ilaahay hadalkiisa waaye tacaalaa sareeye iyaaka allow adiga oo keliya un ayaa nacbudu aabudaynaa waay cid kale ma aabudayno wa iyaaka allow adiga oo keliya ayaa nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa cid kale maya waay haddaba musanifka aayaddan wuxuu u keensaday in cibaadada isticaanada ay tahay cibaado xaggee kaga jirtaa aayaddaani waxaa kagu jir waxaa kaga jirtaa cibaadadii iyaaka nacbudu ilow keligadaan ku caabudaynaa ayaa la dhahay waxaa lagu cadafay marka cibaadadii isticaanadii waaa wa iyaaka nastaciin waxaa lagu cadafay cibaadadii oo ah nacbududii idan wixii cibaado lagu cadafee ayagana waa cibaado waa la dhihi karaa madda kale xasri ayaa ku sugan xasri ayaa ku sugan xasri ku sugan maxaa waaye taqdiimu maxaquwa taakhiiri yufiidu alxasra ama taqdiimu lmamul macmuuli yufiidu alxasra macmuulka a waay iyaaka waay mafcuulun bihi soo horumaray waay soo ma nastaciinu iyo nacbudu waa ficilkii gadaal maray waay caamilkii ah macmuulkii iyo caamilkii yaa soo horumaray macmuulkii soo horumaray waxaa dib maray caamilkii idan taqdiimu lmacmuul yufiidu alxasra ama taqdi- taqdiimu maxaqu altakhiir yufiidu alcas alxasra koobada faa'iideynaya koobid ayaa ayay faa'iideynayaa koobad ayay faa'iideynaya waay waaya idan waxaa lagu khasisay waa ku caddahayba taksiisa ku jiraba waxaa lagu khasisay isticaanada allaha keligiisa tabaaraka wa tacaala labadanna e alisticaanada labadan iyaaka nacbudu iyo wa iyaaka nastaciinu labadan culimadu waxay dhaheen kullu addiinu kulluhu yarjicu ilaa haadayni almacnayeyni addiinu kulluhu diinka kulligiisi yarjicu waxaa usoo laabanayaa ilaa haadayni almacnayeyni labadan macno xaggooda labadee cibaadada iyo isticaanada iyaaka nacbudu iyo wa iyaaka nastaciin diinka kulligiisi labadaasi usoo laabanayaa iyaaka nacbudu iyo wa iyaaka nastaciinu waxaa la yihahdaa marka addiinu kulluhu yarjicu ilaa haadayni almacnayeyn labadan macno ayaa usoo laabanayaa iyaaka na labada macno maxay yihiin iyaaka nacbudu iyo wa iyaaka nastaciin ayib alisticaana waxay dhahaan culamada qaa'imatun calaa aslayn qaa'imatun calaa aslayni cadiimeyn alisticaanatu qaa'imatun calaa aslayni cadiimeyn alisticaanatu qaa'imatun isticaanada waxay ku taagan tahay calaa aslayni cadiimeyni laba asal oo waaweyn isticaanada waay labada asal maxay yihiin alhiqatu billaah iyo walictimaadu calayh ko ahiqatu tha tha korka saddex kale waay ahiqatu billah walictimaadu calayh asalka koowaad maxaa waay ahiqatu kalsooni waay bilaahi ilaahay lagu kalsoonaado iyo walictimaadu iska tiinyo calayhi ilaahay korkiisii la iskudo isku haleeyo labadaas asal ay ku taagan tahay labadaas la-aan mid ka mid ah markii la waayo ma ma taagnaanayso kow waxaa la rabaa athiqatu billaah iyo walictimaadu calayh wa fi lxadiidi xadiid dhexdiisa ku sugnaaday ida stacanta markii aad kaalmo weydiisanayso fastacin billaah ilaahay kaalmo weydiiso ma jeeda tee way tan marka hadda haddii tan ka hadlaayo isticaanadii isticaanatu bilahi soo maa madi cibaadada waay xadiidkan wuxuu keenay musanifki inay isticaanada cibaado ay tahay xagee kaga jirtaa amar way soo maa fastacin billaah waa amar ilaahay kaalmo weydiiso aayadda xag meesha kaga jirto waa xasri iyo cadifat cadifitaanka lagu cadifay cibaadadii guud waayahay madkir waxay dhaheen e cadfu khaasin cala alcaamna way dhaheen cadfu khaasin cala alcaam xadiidku waa xadiidkii macruufka ahaa ibnu cabaas cinda tirmidi ixfad illaaha ixfadka xadiidkeedii waa la yaqaana idaa saal ida stacanta markii kaalmo weydiisanayso fastacin billaahi alla kaalmo weydiiso qof kale ha kaalmo weydiisanine tan tan markaa ilaahay keligiis kaalmo weydiiso laleeyahay waa mid cibaadada waay ma aha midii makhluuqa iyo midii camalka saalixa midna ma aha idan waa ku caddahay inuu cibaado yahay wa daliilu listicaadati migangalka daliilkiisii qowluhu ilaahay hadalkiisii waay tacaala sareeya qul dheh nebi moxamedow acuudu birabbi lfalaq qul dheh acuudu birabbi nnaasi alisticaadatu wa dalabu alcawdi alisticaadatu waa dalabu alcawdi migingal dalabkiisii waay waa dalabu alcawdi waay isticaadatu waa dalabu lcawdi waay waa dalabu lcawd cawdka waa migingalka laga wadaa migingal in la dalbo ayaa la yidhahdaa maxaan soo dhahnay assiin wa taa-u lidalabi haali baana soo marnay ta'diyo siinka haddaad aragto meesha ku jiraan dalaba ku fasiraysaa haddaba alisticaadatu waa dalabul cawdi waayo isticaadada ayadana way qeybsantaa labay u qeybsantaa alisticaadatu billaah iyo alisticaadatu bilmakhluuq alisticaadatu billaah iyo alisticaadatu bilmakhluuq alisticaadatu billaahi waa cibaado alisticaadatu bilmakhluuqina shuruuday leedahay shuruudeeda markii la helo waa bannaan tahay shuruudeeda markii la waayana waa shirki ma banaano makhluuq shuruud haddii la helo waa bannaan tahay makhluuq in la kaalmo in la megangal dalbo laakiin haddii shuruudii la waayo makhluuqa in la megangal dalmo banaano waxay noqonaysaa shirki tii allah iska lahaa ay noqonaysaa shuruudan waa noo imaan doontaa insha alla wuxuu leeyahy marka wadaliilu listicaadati migangal dalabkii daliilkiisi qowluhu ilahay hadalkiisii waaye tacaala sareeya qul dheh nebi moxamedow acuudu waxaan magangalayaa birabbi lfalaqi alfalaqu waa asubxu waay salaada subax waay fajrka waay fajru saadiq alfalaq waa asubxu qul dheh acuudu waxaan magangalayaa birabbi lfalaqi subaxdii rabbigeeda hee ayaan magangalayaa dheh qul dheh acuudu aniga waxaan magangalayaa birabbi nnaasi dadki rabbigooda ayaan magangalayaa dheh ayaa la dhahay haddaba labadan aayadood musanifku wuxuu keenay inay isticaada ay tahay cibaada xagee kaga jirta inay istibaada isticaada ay tahay cibaado waa amar soo maa qul dheh amar waay waan magangalay alla ayaan magangalay dheh waa ku caddahay idan wa daliilu alistiqa istiqaafati gargaar dalab waay ayadana istiqaafada gargaar dalab waay siinka itaad bay ku jiraan soo ma wa daliilu listiqaafati gargaar dalabkii daliilkiisiina qowluhu ilahay hadalkiisu u dhahay tacaala sare alistiqaafatu gargaar dalab waay waa dalab lgawf alistiqaafatu waa dalabul awfi gargaar dalabkiisii waayo ayada iyo isticaadada way isku dhow yihiin wax kal wax yarn waa udhexeeya isticaadada wixii waxaa loo isticmaalayaa wax aad adiga kugu soo soconayo ka cabsinayso inaad ka magan gashid waayo laakiin istiqaafada wixii kugu dhacay in lagaa qaado waayo dhibaa ku gaarsiisan shida ku gaarsiisan dhibaa ku dhex jirta dhibaataad kugu dhegan in dhibaatadaasi lagaa qaado ayaa la yidhahdaa aada dalbanaysa maxaa la yihahdaa awf waay isticaada lakin maxay tahay wax kugu soo socdo weli aan kusoo gaarin ka cararayso ayaa maxaa layidhahdaa isticaada laakiin isticaadada maxay tahay wixii kugu dhacay in lagaa qaado ayaad dalbaysaa isticaadadana wixii kaa ku- kugu soo socday inaad lagaa celiyo aan kusoo gaarin ayaad dalbaysaa istiqaadadana wixii kugu dhacay in lagaa qaado ayaad dalbaysaa intaas yara udhay soo ma sidaasa ku kala duwan yihin mooyaane waa isku dhow yihin macnahaan wadaliilu istiqaadati istiqaadadayna labay u qaybsantaa alistiqaadatu billaah alistiqaadatu bilmakhluuq istiqaadadani waxay u qaybsantaa labo alistiqaadatu billaah walistiqaadatu bilmakhluuq alistiqaadatu billahi waa cibaado alistiqaada bilmakhluuqi haddii shuruud helo jaa-iza waa bannaan tahay shuruuddaas markii la waayana hee shirki waaye ma banaananayso marka wuxuu leeyahay waldaliilu istiqaadati gargaar dalabka daliilkiisi qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaala sareeye id waqti waaye udkur xus nebi moxamedow id waqti waaye udkura soo qadaraysa id bimacnaa xiina waaye udkur xus nebi moxamedow sheeg waaye id waqti sheeg tastakiisuuna idinka gargaar weydiisateen rabbakum rabbigiini gargaar ka dalabteen waayo oo fastajaaba ajiibay oo aqbalay oo yeelay lakum idinka idin ajiibay waayo gargaarkiin dalabkiisii idinka yeelay aqbalay waayo aayad waxay soo degtay fii ghaswati badri lkubraa fii ghaswati albadrin alkubraa badr lkubraa duulaankeedii ayaa soo degtay aayadaani nebiga calayhi isalaatu wassalaam iyo saxaabtiisii markii ghaswadii ghaswatulbedri alkubraa loo yaqaanay hee ay dhacday oo u arkay nebiga calayhi isalaatu wasalaam gaalada tiro badnaantoodii aada inay u tiro badan yihiin muslimiintii saddex laabkoodii ay dhan yihiin gaalada saddex laabkoodii hadda ka badan yihiin saddex laabkood muslimiinta waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr qof gaaladana hee kun ama wax yar ka yar ama wax yar ka badan ama kun intaasa lagu sheegaa saddex boqol iyo kun ma isku dhow yihiin marka saddex jeer ma ka badan yihiin waa ka badan yihin shaka kuma jirto saddex jeerkoodii ay ka badan yihiin saddex jeerkooday ka badan yihiin markay arkeen in lala dagaalamo mooyaane si kalena aan lahayn oo laisku arkay asxaabtiina wax yar ay yihiin gaaladana tiradooda ay badan yihiin ee nebigu wuxuu baryay allah tabaaraka wa tacaala ilaahay uu baryay markaas wuxuu dhahay allaahumma anjiz lii maa wacadtanii allaahumma ya allah anjiz oofi fuli lii aniga maa wacadtanii wixii adiga aad ii ballanqaaday oo nasri iyo guul iyo gargaar ah allaahumma anjuznii allaahumma anjuz lee maa wacadtanii alla wixii aad ii ballanqaaday ii fuli ii oofi waay allaahumma intuhlak haadihi alcisaaba allow kooxdan haddii la asiibo la halaago la baabi'iyo maantaan kooxdee dadkii yaraa muslimiin saddex boqol iyo wax yar ahaayeen allaahuma in tuhlak haadihi alcisaaba allow jamaacadan haddii maanta la helaago hee oo min ahli lislaami ka mid ah falaa tucbadu fi lardi abadan dhulkan dhexdaadiisii weligiis laguguma caabudaayo bu dhahay allow dadkan u gargaar maanta kuwaan yar haddii maanta meeshan laga leefo ibir laga dhigo wax kuga caabudaya dhulkan dushiisii ma jirayaan allow dadkan badbaadi buu dhahay ilaahay in badan tuugay allahuma anjuz lii maa wacadtanii allahuma intuu laka hadihi alcisaaba min ahli lislaam falaa tucbadu fi lardi abadaa ducdaasa ilahay ku baryay waa ku celceliyey ilaa cumar ibn khadaab uu dhahay rasuulka ilahi waa xasbuk ilahay waa kugu intaan waa kugu filan yihiine ilahay waa ku gargaarayaa bes bes ilaa dharkiisii oo garab ridaagiisii kor u saarnaa ka dhacay nebiga alayh salatu slam gacmaa kor u qaaday markaasaa hee malaa'iga soo degtay oo hubaysan annii mumiddukum bialfin bikhamsati alaafin min almalaa'ikati musawimiin he murdifeen waxaasa soo dhoobtay marka malaa'iga gaaladii sii loo galay wax la qafaashay toddobaatan miisasa la dhigay toddobaatan waa la qafaashay ibra laga dhigay maxaa loo yaqaanay hee yowma alfurqaan yowma hee alfurqaan ilahay waa u gargaaray marka ilaahay waa u gargaaray ayaddana soo degtay waatana marka fiiri idinta waktigiio udkur xus nabi maxamed oo idi wakto tastakiisuuna rabbakum rabbigiini gargaar weydiisateen oo fastajaaba ajiibay lakum idinka idin ajiibay hee dadka u sheeg waaye idan ayadan musanif waxuu daliishaday istiqaasa inay tahay cibaado xagee kaga jirta haddaba he waxaa ku sugan amaan iyo madax amaan oo ku sugan haddii amaan aan ahaan lahayn waa lama ajiibeen soo maa ya dadkii ilaahay baryay waa la ajiibaya ilaahay waad bariseen waa la idin ajiibay amaan waay amaan ay ka tahay ayaa ku sugan idan allah keligiis mooyaane cid kale istiqaaso lama weydiinayo ilaa shuruud mooyaane shuruudii aan sheegaynay saddexdan u taalo saddexde alisticaana walisticaada walistiqaasa saddex shardi leedahay kow maxaa waaye shardiga marka qoro boobsiya wax kooban waaye alisticaada alisticaana bigayr illaahi ee bilmakhluuqi alisticaada bilmakhluuqi alistiqaasa bilmakhluuqi saddex way soo maa kow alisticaana bilmakhluuqi alisticaada bilmakhluuqi alistiqaasa bilmakhluuqi way saddexdaba waxaan dhahnay hal mara shardigooda sheegayna soo maha shardiga aan sheegno meeshaan ku sheegayno saddexda waa u taalaa kow maxaa waaya shardiga marka shuruudda an yakuuna horta ee kan la weydiisanaayo isticaanada kan la weydiisanaayo isticaadada kan la weydiisanaayo istiqaasada maxaa loo shardinayaa an yakuuna xayan kow an yakuuna xayan mid nool inuu yahay haddii wax nool aan ahayn ma banaanta in gargar la weydiisto ma banaana shirki waayo oo dhintay asigaabe kaalmidaadii u baahan miyaa wax ka raadinaysaa doqonnimo waayo waana shirki an yakuuna xayaa mid nool inuu yahay labo an yakuuna xaadiran aw xukma alxaadiri an yakuuna xaadiran inuu yahay mid joogo xaadir ah aw xukma alxaadiri ama mid joogo xukunkiisu qabo waxaa laga yaabaa qof aan joogin laakiin xukmulxaadir qof joogo xukunkiisii yeelanaya wuu jira soo maa yaa sheegi kara kaas oo kale suuraddiisa haye ninkan ha telefon kula hadlaysa war maanta intaas ayaa waa igu dhigan tahaye boqol dollar ii soo tuur meesha ma joogo laakiin waa la hadlaysaa soo maa xagee u joogaa dibaduu ku maqan yahay nin joogo xukunkiisu qabo soo maa waa ismaqlaysaan waa awoodaa wuu ku dhiibi karaa sidaas wey an yakuuna xaadiran aw xukma alxaadiri laba way saddex an yakuuna qaadiran way laakiin qofka hadduu maqan yahay xukma alxaadir aan qabin haddii weydi weydiisato sax miya maya waay saddex maa waay an yakuuna qaadiran way inuu yahay mid awood leh kari karo wixii la weydiistay qof bixin karo inuu yahay waay qof awoodo la weydiistay qof awoodo inuu yahay waxaa asaga la weydiistay nin awoodo inuu yahay waa shardi lakin haddii asaga aan awoodin inaan weydiista ka waran maya waxba ma bixin karo waxaad weydiisatay ninkaad wax weydiisanayso waxaad weydiisatay cunug cilmo hibloowe cilmi isi wiilaan rabaa isi baad dhahday ma awooda maku siin karaa ma jirto waay caafimaadaan rabaa he isi ma dhihi karaa maku siin karaa maya waay ma jirto idan waxaa rabaa shardi ah an yakuuna qaadiran inuu yahay mid awoodo saddex maan jar dhahnay afar waay midaan ku daraynaa waab ilaawey afar maxaa waay yasmacu waay in wax maqlaayo waay yasmacu he yasmacu waay wax maqlaayo yasmacu waay an yakuuna samiican waa dhihi kartaa an yakuuna samiican inuu yahay mid wax maqlaayo yakun samiican laakin samiic marki la yihahdo waa maqlayaa mar kale hadii luu shego da waa maqli karaa dhigi karta lakin waxa ka fiican yasmacu markaas maqlaayo u yeerayso inuu maqlaayo waay haddii aan maqlaynin markaasnan ma jirto ay an yakuuna yasmacu waay inuu yahay mid wax maqlaayo yasmacu yakuna yasmacu haddii laakiin waxba aan maqlaynin he ma maqlaayaba waxaad weydiisanaysa ma maqlaayo waa sanam waa qabri ma maqlaayo waxaad dhahaysiba isagana haddii aad weydiisato muxuu noqonayaa shirki afartan shardi markii la helo ninkii wa qofkii aad wax weydiisanaysa waa qof he xayi waaye haye xaadir waaye oo xukm alxaadir u qabaa qaadir waaya yasmacu waaye afartan qofkii isku helo in la kaalmo weydiisto in la megangalo in hee gargaar la weydiisto waa bannaan tahay intaas markii la waayo ma bannaana ti allah ee shirki noqonaysa qofkaasi ada makhluuqaasi alla la caabudayso taasna ma banaana ma banaana wallahu subxana wa taala aclam